walaal waa dhowahay waa mahadsan tahay waxay wax ka dhaceen degmada buurluube ee ka tirsan gobolka gedo xaafad ka mid a gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada buurluubo ayaa gurigiisa waxaa loo geliyey miinooyinka qaraxyada kuwa oo maxay ahayd la saara gasooyinka iyo dhulka iyo la dhigo waxay wax ku gaareen gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee degmada oo dhaawac haysa uu soo gaaray laba canug oo asaga uu dhalay iyo wax ku gaareen labadii canug sida la sheegayo lii xaqiijinayo way dhinteen asagiina waa nool yahay oo hadda waa caafimaad qaba laakiin dhaawac daran baa gaaray waa tahay qaraxa mid baabuur lagu xiray miyuu ahaa mise mid waddada dhinaceeda la dhigay ayuu ahaa maya gudaha gurigi uu ka deganaa magaalada gudaheeda xaafadda gudaheeda yaa yaa loo geliyey waxaana wararku ay sheegayaan in dadkeeda kooxda shabaab ay ay keeneen goobta ayada qaraxa xaafadda oo cidlo ah oo maxay ahayd uu ka maqan yahay mas-uulkii xaafadda lahaa iyo haweenkii haweentii uu qabay ayaa maxay ahayd la geliyey qayb ka mid ah darse uu hergalhayay yaa qaybta koraa la saaray waa tahay dhimashada iyo dhaawaca maxaad noo xaqiijin kartaa dhimashada waa laba wiil oo yar yaraa oo asaga uu dhalay oo laba jir iyo saddex jir ah dhaawacana waa keligii oo dhaawac daran waaye wararku waxay ii xaqiijinayaan in in uu jiro nin ka mid ah dadka deegaanka oo yimid guriga afar jeer lagana shakiyey oo asna ku dhaawacmay loona malaynayo inuu yahay shaksiga minada qaxi waa shacab degan degmada buurluwo deegaanada ku xeeran deegaan ka mid ah degan aadaana imaado xaafadda qaraabana la ahaa waa tahay marka guddoomiyaha xaaladiisa bal ka waran guddoomiyaha hadda sida la ii sheegay oo saraakiisha ammaanka iyo maamulka degmada ay ii sheegeen waa la qaadayaa waxaa loo qaadayaa magaalada baydhabo iyo magaalada muqdisho mid diyaarad waxaa usoo socota kuwa qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada amisom sida la ii sheegay dhaawaciisana waa dhaawac daran laakiin ma ahan nin miyir kala ma ahan waa nin haddaa u tagta ku garanhayo oo hadlayo laakiin qaybta sare ee madaxa iyo gacanta midig yaa dhaawac halisa uga yaalaa qaraxa maanta ka dhacay buur dhuubo dad shacab ah oo qaraxaasi wax ka soo gaaray ama wax ku noqday miyaa jira dad kale oo shacab oo wax ku gaareen ma jiraan keliya gudoomiye ku-xigeenka iyo labada wiil oo u dhalay iyo ninka laga shakisan yahay ee loo malaynayo inuu asaga miinada ayada a qarxiyey ayay wax ka soo gaareen walow aysan jirin khasaare kale oo dad shacab ah soo gaaray waa tahay qaraxa maanta ka dhacay laguna dhaawacay guddoomiye ku-xigeenka ee boordhowo dad loo soo qabtay miyaa jira
sida hadda la ii xaqiijinayo waxaa xiran guddoomiye xaafadeedkii magaalada lama amnigana hadda siday ii xaqiijiyeen waxaa la ii sheegayaa in baaritaan uu socdo keliya hadda waxaa lasoo xiray mid ka mid a gudoomiye xaafadeedka degmada ugu dambeyn waa sidee xaaladda guud ee meesha waxay ka dhaceen
xaaladda guud ee meesha ay wax ka dhaceen deg deg waxaa ku gaaray ciidamada militariga soomaaliya oo durbaba tegay ammaankeedana waa sugan yahay xaafadda qolooyinkii xanasiirta ahaa oo maxaan ku idhahdaa soo qaaday weerarka sulaynimada ahna goobta way ka carareen sida la ii sheegay waxaa la sheegay ninka la hayo oo dhaawaca in uu sheegay dad kale oo kula lug lahaa qaraxa isaga walow aana hor dhici karin olama amniga sida ay ii sheegeen baaritaanka uu socdo oo war rasmi aan ahayn laakiin sida ay sheegayaan ilo madax bannaan iyo ilo ku dhow saraakiisha amniga waxaa la ii sheegay ninka xiran in uu sheegay dad kale oo ku lug lahaa qaraxa ama la fududeeyey